waxaaba wararkii ugu dambeeyey waxay ahaayeen warar runtii aad iyo aad walaac iyo walwal weekendigan u geliyey wadankan talyaaniga sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo muhaajiriina iyo doomo ugu yaraan afar iyo labaatankii saaco ugu dambeysay labaiyo toban doomood baa loo loo gurmaday oo dad saaran yihiin afar iyo labaatankii saacadood oo ugu dambeeyey hadda kuwii yimid waa dad gaaraya shan boqol iyo toban ruux inta lasoo badbaadiyey afartan iyo sideeddii saacadood oo ugu dambeysayna dadka yimid waa sideed boqol iyo iyo konton iyo kow ruux inta dhuntay oo aan weli la helin ma ahan waa gartay marka ma la og yahay dadka aan weli la ogeyn haddii ay badda ku qaraqmeen inta hadda lala shaaciyo la og yahay oo aan la helin markab waxaa jiray s o s soo dirsaday oo naloo soo gurmado yiri oo la yiri waxaa saarayd konton qof markabkaas markabkan sea watch tree la yidhaahdo oo o n g kan sea watch la yidhaahda uu leeyahay oo mediterraneanka dadka u gurmada oo brivatka ah ay yihiin oo e u gan laga leeyahay yaa waxay yidhaahdeen dadkii kontonka ahaa waxaan soo helnay soddon iyo afar qof marka waxaa ka maqan adigu labaatameeyo qof iyo baa ba maqan oo ilaa iyo hadda dad xoogaa labaatan ka yarba lala yahay markabkaas kuwii ku jiray laakiin dabcan waxaa jira maadaama doomo badan ay yimaadeen dad fara badanna ay yimaadeen qaar badan oo aan laga warhelin oo meesha ku dhumay inay jiraan marka weli raadiskii iyo tirakoobkii baa lagu jira waa gartay ma la og yahay marka dadka ilaa iyo hadda la badbaadiyey meelaha ay kasoo kala jeedaan iyo halkii ay ka yimaadeen
waa la ogyahay hadda qoraalkii ay soo saareen oo ugu dambeeyey waxaa dadkaas dad syriya ka yimid syriyan baa ku jira ijibsiyan egypty dad ka yimid oo masaariyiinaha ku jira soomaali baa ku jira sudaneys baa ku jira waxaa ku jira eritrea ku jirta inta lasoo dadkaas oo kale iyo dadad kale oo aan wadamadoodii la sheegin laakiin intaas waa ku jiraan bale
waa gartay marka muddooyinkii ugu dambeeyaba waxaad moodeysay in tahriibka dhinaca badda mediterraneanka uu soo siyaadayay marka maxaa sababa ayay kula tahay xilligan
waxaa sababa u ah abowe hadda waxa weeyaan escalationkan ruushka iyo ukraine ka jira ee tayshinkii siyaasadda iyo baa waxaa loogu sii jeestay dhinacaas marka adduunkuna waa isku xiran yahay qolyahan human trafficga iyo taariibayaasha ka faa'iidaysto dhaqaalaha ka abuurana waa og yihiin markaan in laga sii jeedo taas waa mid tan kalena waxay og yihiin maadaama hadda markaan ukraine dadkii loo gurmanayo oo oo ayagii aya lasoo dabiibahayo in haddii kuwo kalena ay badda isku soo tuuraan aan laga indhasaabanayn marka discrimination loo arkaayo haddaan kuwa hadda badda kusoo dhacaya aan la raadin marka waa siyaasadaas ay ka faa'iidaysanayaan marka kuwan uma traffic ah iyo soo galowtiguba siyaasadaas ay ka faa'iidaysanayan